بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل بدوحك رسالة في أحكام الدية وحقوق فصل يهي diyada iyo axkaamteedii waxaanu hore u soo qaadanay dilku haddii uu yahay dil kas ah waxaa ka waajibayey diya muqallada diyo sharcigu uu adkeeyey ayaa ka waajibayay maxaa lagala jeedaa adkeynta marka adkeyntii ayaa la rabaa halkan inuu sheekhu noogu fasiro waxaa kaloo aanu soo qaadanay dilku hadduu yahay dil khada ah oo qofku uusan u kasaynin waxaa ka waajibayey diyo mukhafafaah oo la fududeeyey maxaa lagala jeedaa fududeynta axkaamtaasuu rabaa sheekhu marka inuu ka hadlo wadiyatu diyadu calaa darbayni laba qayboodu muqalladatun diyo la adkeeyey wa mukhafafatun iyo diyo la fududeeyey diyo sharcigu uu adkeeyey iyo diyo sharcigu fududeeyey labadaas ay u qeybsami diyadan marka muqalladada ah oo sharcigu uu aada u adkeeyey waxay muqallado ka tahay min halaathati awjuh saddex meeloodba sharcigu waa ka adkeeyey wuxuu ka adkeeyey kownuhaa cala aljaanib kow waxaa dusha laga saaray gacan ku-dhiiglihii lama dhihin qaraabaa bixinaysa qaraabaa bixinaysa lama dhihine gacan ku-dhiiglihii ayaa sharcigu uu dusha ka saaray diyada muqalladada ah tan kale waxyaalaha lagu adkeeyey waxaa ka mid ah annahaa xaalatun diyada muqalladada ah muddo iyo madal ma gasho waa hadda ken hadda ken oo dhinacaasna sharcigu ka adkeeyey diyada muqalladada ah midda saddexaad wuxuu ka adkeeyey sharcigu kownuhaa muhallatha waa saddex geesley saddex geesley wey diyada muqalladada ah saddex geesley macnaha lagala jeedana sheekhaa noo sheegi doona saddex geesley waxa lagala jeedo marka saddexdaas dhinac ayaa diyadii laga adkeeyey fiiri marka macnaha lagala jeedo saddex geesley falmuqalladatu fadiyatu diyada diyadaasoo almuqalladatu la adkeeyey mi-atun boqol wey boqolkaasoo min alibili boqol geela wey diyada muqalladada ah halaaثuuna saddex halaaثuuna soddon xiqatun mid owr mutaysatay wey soddon qaalmood oo geela oo mid walbaahi ay orgoon karto ur ay qaadi karto oo yacni ay rimi karto mid walba ay rimi karto oo ratigu uu boodi karo waa saddex jir wey qaalin walbaahi waa inay saddex sano ay u dhammaystiranta waa soddon qaalmood oo qaalin kasta ay saddex sano jirto xiqaa la yidhaha xiqada saas wey wa halaaثuuna soddon weeye qaalmood oo jadacatan min jadaca ah oo ilka dhacsaday soddon qaalmood oo geela oo qaalin kastaahi afar jir ay tahay qaalin kastaahi afar jir ay tahay wa arbacuuna afartan oo khalifatan riman wa arbacuuna afartan oo khalifa oo khalifa ah waxaa loola jeedaa yacni fii buduunihaa caloolaheeda waxaa ku sugan owlaaduha caruurteedii waa geel markaas dhali raba oo afartan ah geel dhali raba oo afartan ah geelaas oo isaguna mid walbaahi uu yahay mid markaa dhalayo oo owlaad caloosha ku wada marka saddex geesley saasaa lagala jeedaa saddex geesley macnaheeda waxaa weye diyadiioo saddex qaybood loo qeybiyey soddon xiqaa waa meel soddon jadacaa waa meel labaad afartan khaliifo ah oo markaa dhalaya oo caloosha ilmahoodii ay ugu jiraanna waa geeska saddexaad saddex geesley saasaa loola jeedaa diyo saddex geesley ah yanaa saddex qayboodaa loo qeybiyey saddex qaybood ayaa loo qeybiyey marka diyada muqalladada ah saddex geesleyuu sharcigu ka dhigay oo sidaas ayuu adkeeyey wاlmukhafafatu wadiyatu diyada diyadaasu almukhafafatu ee la fududeeyana mi-atun boqol weye boqolkaasoo min alibili ee geela ka mid ah diyadan la fududeeyey iyadana waxay mukhafafo u tahay min halaaثati awjuh saddex dhinac markii laga fiiriyo sharcigu wuu fududeeyey saddex dhinacuu ka fududeeyey kownuhaa calى alcaaqila waa in qaraabada lagu leeyaho gacan ku dhiiglihii inaan lagu lahayn oo qaraabadu ay bixinayaan wa kownuhaa mu-ajala iyo in hadda keen aan la lahaynoo muddo laga sugayo saddex sano ah saddex sano in laga fudayo dhinacaasna waa laga fududeeyo wa kownuhaa mukhamasa waa shan geesley meeshii diyada muqaladada ay ka ahayd saddex geesley iyadu shan geesley waa shan shan qaybooda loo qaybina saddexdaas dhinacba markii laga fiiriyo sharcigu wuu fududeeyey diyadan la yidhaaho mukhafafada wadiyatu diyada diyadaasoo almukhafafatu la fududeeyey mi-atun boqol weye boqolkaasoo min alibili ee geela ka mid cishruuna labaatan cishruuna labaatan minhaa waxaa ka mid a cishruuna labaatan oo xiqatan min xiqatin ee xiqa ah ee owr mutaystay waa labaatan neef oo qaalmo labaatan neef oo qaalmo ah oo xiqo ah xiqadana waanu soo marnayo waa qaalin saddex sano jirta labaatan qaalmood oo xiqo ah mid walba ay xiqo tahay wa cishruuna labaatan oo jadacatan min jadaca ee ilka dhacsaday waa afar jir labaatan qaalmood oo mid walba ay jirta afar sano wa cishruuna labaatan weeye oo binta labuunin caanooleyda nirigteedii ah caanooleyda nirigteedii ah labaatan halaad oo bintu labuun ah bintulabuun maxaa loola jeedaa mid walbaa laba sano jirayta labaatan halaad oo hal kastaahi ay laba sano jirta wa cishruuna labaatan weeye oo ibna labuunin caanooleyda ratigeedii ah waa labaatan rati oo mid walibaahi uu jiro laba sano uu jiro ibnu labuun wa cishruuna labaatan oo binta makhaadin tii rimanayd qaalinteedii ah labaatan qaalmood oo mid walbaa bintu makhaado ah inta makhaado yacni waxaa lagala jeedaa hal sano jir weeye sanadkii labaadna wuu u biloawmay madaxay la gashay shan geesley marka saasaa lagala jeedaa diyadan waa diya mukhamasa marka la leeyahay waa diya shan geesley ah yacni shan qayboodaa sharcigu uu u qaybiyey ayaa lagala jeedaa labaatan qaalmood oo xiqaa labaatan qaalmood oo jadacaa labaatan qaalmood oo bintulabuuna labaatan oo rati oo ibnulabuun ah iyo labaatan qaalmood oo binto makhaado ah waa diyada mukhafafada macnaheeda saasaa lagala jeeda fain cudimat ilibilu haddii geelii la waayo intuqila waxaa loo guuri ilaa qiimatihaa qiimati اlibil geela qiimihiisii yaa la aadi oo loo guuri haddii deegaanka waxa geela laga waayo oo geeli meel laga soo iibiyo iyo qofka xeradiisiina kuma jiro haddii soo iibin lahaana meeshiiba lagama helaba wax geela xagee la aadi markaa geeli hala lacageeyaa laleeyahay geeli hala lacageeyo wixii geelaasi uu joogo boqol neef oo geela diyadii hadday muqallado tahay geelii diyadii muqalladada aheyd qiimaheediyaa laga rabaa lacag ahaan waxa suuqa ay ka joogto haddii diyadiisu ay tahay diyada ku waajibtay mukhafafana diyadii shangeesleydeeda lasoo qiimeyna oo mukhafafada ah qiimahaasaa marka loo guuri qowlkan marka laba qowlaa ku jira diyada haddii la waayo oo geelii la waayo waxa la aadayo meesha la aadayo sida qowlka jadiidka ah ee imaamu shaafici uu qabo intuqila ilaa qiimatiha waa in qiimo loo guurayo wahada huwa raajic geeli haddii la waayo waa la lacagayna wixii uu joogo oo lacaga ayaa markaa ku waajibaya qofkii gacan ku dhiglihi waqiila waxaa la yidhi waqiiladaasi waa qowl qadiimu wahuwa daciifu waqiila waxaa la yidhi waa qowl qadiimu wahuwa daciif waa qowl qadiim wahuwa daciifahe yuntaqal waxaa loo guuri ilaa alfi dinaar kun dinaara loo guuri fii xaqi ahli dahab waa haddii qoladaasi qolo dahab yani ku tacaamusha ama lacaga dahaba heli karta qoladaas hadday yihiin waxaa loo guuri uu leeyahay qowlkan qadiimka ahi kun dinaar oo waaba iska go-an tahayo geelu meequu joogaa iyo imisuu suuq ka joogaa iyo laysweydiin maayo waxaa leeyahay ko kun dinaarba iska dhig maba la qiimeynayaba geeli haddii la waayo la qiimeyn maaye kun dinaar iska dhig baa la leeyahay waaba qiimo iska go-anuu leeyahay qowlkan qadiimka laakiin daciif sida raajixa waxaa weeye geela qiimihiisaa loo guuri mahmaa balaqat qiimahaasi noocay doonta ha gaarto iyo xadkii iyo mustawihii ay doonayso ha gaarto horena waxaan usoo qaadanay baabu zakaat markaanu maraynay waxaanu soo qaadanay halkii dinaar inuu la miisaan eg yahay haddii miisaan la saaro afar garaam dhibic labaatan shan ayaan hore usoo qaadanay waxaan marka raadineynaa kunkan dinaar oo qowlka qadiimka uu qabo uu leeyahay haddii geel la waayo geelii la qiimeyn maayee kunka dinaara la aadi oo gacan ku-dhiglihii laga qaadi kunkaas dinaar waa imise garaam ayaan raadinaynaa maadaama aanu soo barannay baabu sakaad aanu ku soo barannay halkii dinaar inuu la garaam eg yahay afar dhibic labaatan shan inuu la garaam eg yahay marka afar dhibic labaatan shan ayaan waxaan ku dhufanaynaa kunka dinaar wuxuu noo soo bixi marka waa afar kun laba boqol iyo konton garaan oo dahaba waa markii aanu qabanno qowlka qadiimka saasay diyadii noqonaya haddii la waayo geeli haddii la waayo geeli wuxuu noqonaa afar kun laba boqol iyo konton garaan oo dahaba waa lacag aada u adag afar kun oo garaan oo dahab saasuu leeyahay qadiimku alfu dinaar macnaheeda haddii xilligan macaayiirta iyo halbeegyada xilligan jira haddii markaa loo bedelo waxay noqonaya afar kun laba boqol iyo konton garaan oo dahaba in la bixinayo saasay noqon ilaa horan usoo baranay halkii dinaar wuxuu la miisaan egyahay ama la garaam egyahay afar dhibic labaatan shan afar dhibic labaatan shan ayaad kunkii ku dhufane afar kun laba boqol iyo konton garaam ayaa kuu soo baxaya marka waa qowlka qadiimka haddii la qabto laakiin qowlkaasi waa daciif ow amase itnay cashara ama labiyo toban oo alfa dirhamin kun dirham ah laba iyo toban kun oo dirham ayaa loo guuri haddii kale oo dhinaca fidada waa fii xaqi ahli lfida haddii dadkaasi ay yihiin dad fido isticmaalo dahab aan isticmaalinna diyadii haddii geeli la waayo waxaa loo guuri labiyo toban kun oo dirham oo fido ah haddii dadkaasi dad dahab ku mucaamalooda ay yihiinna kun dinaar taas wey macnuhu wain qullidat haddii la adkeeyo diyadii iyadoo la qaadayo lacag oo kun dinaar la qaadayo ama labiyo toban kun oo dirham la qaadayo haddii la yidhaha muqalladaha laga dhigo lacagtii kunkii dinaar miyaa la taagnaan marka diyadiiyaan rabnaa muqallada in laga dhigo haddaan qabanno qowlkii qadiimka ahaa see loo adkaynaa diyadii wain qullidad haddii la adkeeyo diyadii ziida calayha diyadii waxaa lagu siyaadinaa athuluthu thuluthaa lagu siyaadin oo yacni kunkii dinaar kunkaas saddex meelood aad u qaybin hal qaybaad ku deri diyadu hadday muqallada tahay kunkiiaad halkaas qaybaad ku deri maxay kuu noqonaya marka kun saddex boqol iyo soddon iyo huluthu dinaar oo markaan dhahno diye muqalladaha laga qaado qowlkii qadiimkaana aan qabanno oo dhahayay kunkii dinaar kunkii dinaar haddaan ku soconno qowlkiisii annagoo dhahayna diyadana muqalladaan ka dhigaynaa see muqallada uga dhigaynaa waa inaan kunkii dinaar huludkiisa aan ku siyaadino marka kunkii dinaar ulukiisa haddaan ku ziyaadino diyadii muqalada aan ka dhigayno waxaa qofkaas laga qaadi kun saddex boqol iyo soddon iyo hal dinaar ulukiis saasuu qiimuhu noqon wain qulidaad haddii la adkeeyo diyadii ziida calayha diyadii waxaa lagu ziyaadin auluu aulu maxaa lagala jeeda ay uluu alfi dinaar kunkii dinaar saddex meeloodkiis hal meelaa lagu ziyaadina marka muxuu ku noqonaya cadadku uu soo bixi kun saddex boqol iyo soddon iyo ulu saasuu kusoo bixi watuqalladu waa la adkeeyaa diyat lkhada'i diyada gefka ah waa la adkeeya fi alaaثati mawaadica saddex meelood ayaa lagu adkeeya diyadii oo khada ahayd oo sharcigu yihi hala fududeeyo saddex meelooda waxaa jirta khada ah haddii lagu sameeyo muqallado ay isku bedelayso waana dilkii oon yani kas ahayn qofkii kas wax uma dilay khada uu u dilay ma u kasaynin saddex masalo muqalladay noqonay xataa hadduusan ukasaynin xataa hadduusan ukasayn saddex mas'alo muqalladay isku bedeli masalada ugu horeysa idaa qatala hadduu dilo fi lxaram xaramkii ilaahay oo muxtaramka ahay oo la xushmeeyey dhexdiisuu qofku dilay muumina de waa jariimo weyn jariimo weyn oo khatara wey marka mana u kasaynuu leeyahay oo khada aan u dil weligaa khada u dil haddaa rabtid diyadii waxay isku bedela diya muqallada yani xaramka dartiisu diya muqallada isku bedela ow amase qatala waa dilay fi lashhuri bilihii dhexdoodii ayuu ku dilay bilahaasu alxurumi ee la xushmeeyey ama bilihii ashhurulxurum dhexdoodii ayuu wax ku dilay oo maalan bilihii xurmada lahada afartii bilood oo ashhurulxurumka ahaa ayuu wax ku dilay dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab afartaas bilood qofkii wax dila oo xataa aan kas u dilin diyadii waxaa looga dhigay diya muqallada aa lagu adkay bilahani bilo xushmad leh oo cibaado iyo khayr iyo barakaad in ilaahay agtiisa laga kasbado la doonayayo bilihii la doonayo inuu taraqi sameeyo oo u tallaabsado oo cibaadada uu kusii tallaabsado horumar uu sii gaaro ayuu dhiig daadiyey marka waa jariimo weyn xataa hadduu khada u dilo diyadii waa isbedeli waxay isku bedeli diya muqallada ah ow amase qatala wuxuu dilay daa raximin qaraabo ruuxu saaxiiba ahlu raxim uu dilay daa raximkaasoo maxramin ee weliba maxramkiisa ah ruux qaraabadiisa oo maxramkiisa ah ayuu dilay qaraabada maxramkaa dilkeedii diyadii waxay u bedelay diya muqallada xataa hadduu yidhaaho ma aanan kasaynin diyadii ma noqonayso diyat lkhada xukunkeeda qaadan maysee diya muqallada ah xukunkeeday qaadan oo maalan daa raxim maxaa loola jeeda daa raximin maxramin maxaa loola jeeda maalan walaalkiisa oo kale u dilay walaalkiis waa daa raximna waa yahay qaraabana waa yahay maxramkiisina waa yahay leannu haddii gabar ay noqon lahayd weysada kama jebiseen haddii gabar ay noqon lahayd waa isku maxram weysada kama jebiseen marka daa raxim saasaa loola jeedaa maxram walaashiisuu dilay aabbihiisuu dilay hooyadiisuu dilay eedadiisuu dilay habaryaduu dilay ayeeyuu dilay dadkaas qaraabada ahoo maxramka ahoo weysada aan ka jebi lahayn oo kale hadduu dadkaas dilo diyadii waxay isku bedeleen diya muqallada ay noqon maxaa baxay hadduu qofkani laakiin qaraabo la yahay laakiin maxram uusan ahayn masaladu maxay noqon qofkani waa qaraabo laakiin maxram ma aha diyadii ma noqonayso muqalladu tusaale ahaan maxaa ka mid a ibnu cam oo kale in adeerkiis in adeerkiisuu dila waa qaraabo qariibow diyadii ma noqonayso diya muqalladaa noqon mayso diyatulkhada ay noqon hadduu khada u dilo khada ay noqon hadduu camdi u dilona muqallad ay noqon maxaa yeele in adeerku waa yahay daa raxim waa yahay qaraabo mid u saaxiib u yahay laakiin maxram ma ah lacalla haddii gabar loo bedeli lahaa in adeerku wuu guursan karaa weysada waa ka jebine marka masalada waxaa u shardiya maxram daa raxim maxram shardi wadiyat lmar'ati haweeneyda diyadeeda cala nisfi nis ayay ahaatay niskaasoo min diyati rajuli ninka diyadiisii ka mida wuxuu sheekhu halkan uu ka gudageli waxaanu soo qaadanay diyadu inay tahay boqol neef oo geela oo ay u qaybsamayso mukhafafa iyo muqalada haweeneyda diyadeedii sheekhu wuxuu ku leeyahay sharcigu wuxuu ka dhigay diyada ninka ragga niskiisa meeshii boqol ay ka ahayd ninka ragga haweeneydu waa konton wa hada biijmaaci al-aima alarbaca oo madaahibta yacni afarta ah dhammaan waa ku ijmaaceen ijmaac nimankan mustashriqiinta ah gaalada qeybkan la yidhaha mustashriqiinta oo mustashriqiinta waxa weeye waa gaalada qeyb ka mid oo diinta islaamkaay baranayaan waxay u baranayaan meelo dulduleela bal inay ka helaan diinta oo dadka ay shubha iyo khalad ay ka geliyaan waa niman gaalaha diinta aada u bartow mana baranayaan jacayl islaamka ay jecel yihiin laakiin waxay u baranayaan inay ka raadsadaan meelo ay diinta ka duri karaan masaladan oo kale aaday u buunbuuniyaan nimankan gaalada yani mustashriqiinta ah waxay doonayaan islaamkii inay ku duraan ay ku dhaawacaan waxay leeyihiin dee ninkiiba boqolaa laga dhigay sow naf iyo naf ma aha naf la gooyey iyo naf la gooyey sow ma aha maxaa haweeneyda looga dhigay nis maxaa looga dhigay konton neef oo geela maxaa looga dhigay awalan horta sharciga islaamka haddii uu xugun isagu uu gaaro fa cala ra'si walcayn qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu madaxa saarto sawaaءn carafa alxikma ow lam yacrif ama ha fahmo ulajeedada laga leeyahay mas'alada iyo xikmatu tashriic ama yuusan fahmin waxaani marba hadday yihiin sharci islaam oo ilaahay iyo rasuulkiisa salى اllahu alayh wasalam iyo ijmaaci uu ku dhacay waa waajib in madaxa aad saaratid ama garo xikmada loola jeedo ama ha garan ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu wamaa kaana limuؤmini walaa muؤminaةi إidaa qada اllahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum اlkhiyaraةu min amrihim haddii ilaah iyo rasuulkiisu ay xugum ridaan nin muumina iyo gabar mu'minada uma habboona inay khiyro iyo door qaataan oo yidhaahaan sharcigan ra'yiyaan ka yeelanaynaa khiyaarkeennay maskaxdeennaan ku soconayna marba haddii xugun u dhaco waa sidaas laakiin haddana ma reebtoona sharciguna ma diidayo cilada tashriica iyo xikmadda mas'aladan sidan loo yeelay haddii aada ogaan kartid inaad baarto kuma diidayo sharciga islaamka oo inaad tidhaahdo maxaa sidan loo yeelay adigoon ula jeedin ictiraad cala allahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa iyo sharciga inaad bushinayso adigoon ula jeedin laakiin ulajeedadaadu ay tahay inaad xikmadda ka dambayso inaad ogaatid ay kuu bannaantay masalada markii la raadiyey xikmaddeedii waxay noqotay haweeneyda nis looga dhigay markii madaxa la saartay ka bacdi xikmaddii waxay noqotay xikmatu tashriic loo jideeyey ma aha haweeneyda in la nusqaaminayo la durayo in la xaqirayo in sharcigu ihaanaysanayo inuu sharcigu dullaysanayo waxaasna loogama jeedo leanna waxaa daliil u ah haddii nin raguhu haweeney uu dilo waan soo qaadanay waa la dila ninka ragga ah ma la dhahayo haweeney kontonley ah ayaa dishayo ma lagu dilaya diye la iska bixi ma la dhahayo waa isku mid naag haddii nin raga ay disho iyadana waa la dilahaya labadooda marka dhinacaas waa ku siman yihiin dhinaca dilka way ku siman yihiin baabu diya markii la yimid ayaa haweeneyda waxaa laga dhigay nis laga dhigay xigmada ku jirtaana waxaa weeye dhinacan waxaa loo fiiriyey xagga iqtisaadka iyo dhaqaalaha qoyskaa laga fiiriyey dhinaca dilkana waxaa laga fiiriyey naf iyo naf inay isku mid yihiin dhinaca diyadana waxaa laga fiiriyey dhinaca dhaqaalaha leanna waxaa weeye qoyskan haddii odagii laga dilo ninkii ragga ahaa oo qoyska ilaahay mas-uuliyaddii dhaqaalaha uu saaray oo biilkii iyo nafaqadii uu saaray markii la dilo naxdintii naf bini aadama oo la gooyey laga naxayo waxaa u dheeraad ah maadiyan waiktisaadiyan qoyskaasi haddana naxnin labaad wey dhaqaal ahaan u naxayo wuxuu leeyahy qofkii na biili jiray qofkii guriga ijaarkiisa naga bixin jiray qofkii tolkan iyo qaraabadoo dhan isku hayn jiray ayaa la dilay marka naftii naxdinteedii maxaa u dheeraada maadiyan wakti saadiya naxrin kaloo la soo gudboonaatay qaraabadii iyo qoyskii oo dadkii ninkii raggaayo intaanoo dhan biili jiray oo qoyskan iyo qaraabadoo dhan biili jiray alla ilahay meeshuu ka baxaye yaa qoyskaas yaa booskiisa buuxin doonaa laleeyahay ninka laakiin haweeneyda hadday geeriyoto iyada naxdinteedu waxay noqoneen naxdintii qof ixtiraam leh xushmad leh naf meesha ku go-day waa la naxahay aadaa loo naxahay laakiin dhaqaalihii naxdintii dhinaca dhaqaalaha oo ninka laga nixi lahaa way ka fududdahay naxdinteedu sababtoo iyada iltisaamaad iyo takaaliif sharci ah oo sharcigu uu saaray oo waajib uga dhigay dhaqaalahaan ma jirto hal shilinoo lagu waajib yeelo inay bixiso ma jirto sidaas awgeed marka sharcigu dhinaca diyada wuxuu ka fiiriyey culayska usrada iyo qoyska ku imanaya maadiyan wakti saadiya waa naxdin xagga dhaqaalaha iyo culayska soo wajahaya markaasa waxaa la yidhi qofkii nin raga dila boqol neefoo geelaha laga qaado kontonna waa naftii uu jaray kontonka kalena waa dhaqaalihii markaas qoyskan qofka uu ka baxay loogu kabayo maadaama takaaliif badan uu bixin jiray haweeneydii haddii la dilana waxaa la yidhi iyadii konton un geela ha laga bixiyo maadaama naf xushmad leh oo geeriyootay laga naxayo ay tahay laakiin dhaqaalo sharcigu uusan saarin iyada marka xikmadu waa sidaas xikmada yacni konton looga dhigay haweeneydii waa sidaas ma aha in la dullaysanayo ma aha sharcigu inuu xushmaddii ka qaadayo sida ay dadka mustashriqiinta ah masaladan iyo masaa'ilka la mida ay tashwiish ugu gelinayaan sharciga islaamka ma aha dadka iyagu ay wax soo bareen oo waddamada qarbiga wax ku soo bartana sidii ugu dabagedinayaan ila masaa'ilkii waxay u baranayaan dhib inay islaamkii ku dhibaan mustashriqiintu marka sidii ugu dabagedinayo macno xunay ugu fasirayaan waxay leeyihin sharcigu waa kaa islaantiiuu nusqaamiyey islaantiiuu xaqiray islaantiisuu yasahayaa waa been laakiin islaamku wuxuu ka fiiriyey xikmadda dhinaca kale ayuu ka fiiriyey wadiyatulyahuudiy ninkii yahuudiga ahaa diyadiisii iyo wanasraaniy kii nasraaniga ahaa oo kirishtanka ahaa diyadiisii huluhu diyati lmuslim ruuxa muslimkaa diyadiisii diyadaas saddex meelood hal meel wey saddex meelood hal meel wey nin yahuudiyaa la dilay ama nin nasraaniyaho oo diintan kirishtanka haysta ayaa la dilay gaaladan marka yahuud ee nasaarada marka la leeyahay diya laga bixin haddii la dilo yacni waxaa shardi ah inaysan ahayn gaalo xarbiyina amaa gaalo xabad ku lisaysa dad muslimiin ah ee dad muslimiina la dagaalamaysa waa hadur dhiigooda kuwaas ajiraanaba laga heli dilkooda laakiin kuwan sharcigu uu kuleeyahay diyo ka bixi waa kuwa masaakiin oo waddamada muslimiinta isaga dhex nool ama heshiis uu ka dhexeeyo iyaga iyo dowladda muslimiinta inaan la dagaalamin oo hudna ay jirto waa musta'man waa qof maaragta yani hudna iyo heshiis uu ka dhexeeyo dadka muslimiinta ah ama waa dimi oo annagaba jizye ka qaadana waa gaalo laga qaato muslimiintu ay jizye ka qaataan gaalada noocaas oo aan xarbiyiinta ahayn qofkii muslimkaa diyadiisii saddex meelood marka loo qaybiyo ayaa waxaa laga qaadanaa hal qaybis imisay noqon marka waa soddon iyo saddex halaad iyo hal halaadoo saddex meelood loo qaybiyey uludkeedii diyada yahuudiga iyo nasraaniga saasay noqon wa ama almajuusiyu wa daliiluhu daliilkiisu maa rawaahu shaaficiyu raximah اllahu tacaala fi lum kitaabkiisa la yidhaha alum wuxuu ku wariyey diyati اlkhada baabu diyati اlmucaahad gaalkii mucaahadka ahay oo lagula ballamay in dhiiggiisa la badbaadinayo markuu ka hadlayay sheekhu shaafici wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi faqadaa cumar bnu اlkhadaab sayd cumar wuxuu xukumay wacuثmaan bnu cafaana iyo cuثmaan bn cafaan waxay xukumeen fii diyati اlyahuudi waالnasraaniy bihuluثi diyati اlmuslim ay xukumeen diyadii muslimka uludkeeda wa ama almajuusiyu wa ama alkaafiru gaalkii gaalkaasu almajuusiyu ee dab caabudka loo nisbeeyey gaalada laakiin dabka iyagu caabuda fa fiihi waxaa ku sugan majuusiga huluثaa cushri diyati اlmuslimi muslimka diyadiisii toban meelood toban meeloodkaasi labadiisii meel ayaa laga qaaday gaaladii naftoodii ayaa sharcigu wuxuu u kala dejiyey shuruuc iyo qawaaniin kala duwan midkan majuusiga waxaa weeye waa adalu adalu lkufaar gaalada kuwa ugu xun weeye waxaa weeye kuwani yahuudda iyo nasraanadu iyagoo gaalo ah haddana kitaabayba sheeganayaan oo yahuuddu waxay sheeganayaan kitaabkii towraad ayaan ku camal falaynaa heleyno waa towraad laakiin muxarafaha ay bedeleen qoladan iyaguna nasraaniguna waxay sheeganayaan kitaab la yidhaaho injiil kitaabkaasaan ku soconaa oo samada laga soo dejiyey oo nebiyullahi ciisana lakugu soo dhiibay ambiyo iyo kutubay sheeganayaan inay raacsan yihiin mana raacsana laakiin kuwan majuusiga ah waxay intaasoo dhan uga xun yihiin iyagu laa kitaab walaa nebi waxay sheeganayaan ma jirto dabkaas iska caabudaya majuusaa la kuwaas marka majuusada ah ruuxii muslimkaa diyadiisii ayaa waxaa loo qaybinaa toban meelood toban meeloodaa loo qaybin boqolkii markii toban meelood loo qaybiyo wuxuu noqonaa meeshiiba toban neef oo geela cushurkaasaa waxaa loo sii qaybinaa haddana saddex meelood tobankaas neef oo geela ayaad saddex meelood usii kala qaybin saddexdaas meelood aada laba ka bixinay marka cushurkii tobankii neef oo geelahaa saddex meelood usii kala qaybi saddexdaa meelood laba ka mid a weeye diyadiisu imisay noqon marka waa lix neef iyo uluaan lix neef oo geela iyo hal neef oo geeloo saddex meelood loo qaybiyey labadiisii meelood saasay noqon mark majuusigii diyadiisi watakmulu diyatu nafsi nafta diyadeedu way kaamil noqotaa fii qadci ilyadayni labada gacmood goyntoodii ayay ku kaamil noqotaa sheekha halkan wuxuu nooga gudageli qofka in la dilo oo nafta kow laga siiyo waan soo qaadanay inay diya ka waajibayso waxaa kaloo jira qofkiioo nool oo diya ay ka waajibayso naftii lagama jaro laakiin xibno muhimaa laga jaro oo la mid noqon kara in la dilay xibno muhim haddii laga jaro diyadu waxay noqona diyo kaamila watakmulu diyatu nafsi nafta diyadeedu waxay ku kaamil noqotaa fii qadci ilyadayni labada gacmood goyntoodii labadii gacmood kow ka jir uu ka jar diyo kaamila diyo kaamila qofkii haba noolaada hadduu rabo carrigiisu iska marahaya waa nool yahay laakiin labadii gacmood bisaa ka maqan uu ka jar labadii gacmood hadduu ka jaray diyo kaamila wey leanna qofka noloshiisu maxay noqonin nolol fiican maaha nolosha uu noolyahay qof labadii gacmood ay ka maqan yihiin waa qof la dilay oo kale qof la dilay oo kale qof aan saxaradii iska mayri karin oo kaadidii aan iska mayri karin waa halis wax uu qabsan karo aysan jirin qofuu dilay camal aan laga soo qaado marka labada gacmood shardi ma aha garbaha inuu ka jaro ilaa garabka inuu ka jaro shardi ma aha gacmaha meelaha ugu muhiimsan oo bini aadamku wax ka qabsado waa meesha la yidhaha kuucaynka labada calacalood meeshaay sidaa uga laabmayaan kuuca calcasho meesha ay ka laabmayso labadaas meelood hadduu kawi kow uu ka siiyo fakaأnamaa qadaca alyadda kulahaa gacantii oo dhan asoo ka jaray ee sharciga la midka leanna awoodda dhan iyo waxqabadka dhan waa labadaas calacalood waa farihii iyo suulkii iyo badshigii iyo qabashadii iyo shaqadii iyo waxa dhan shaqada dhan waa qeybtan hore marka qeybtaa hore hadduu ka jaro fakaأnamaa qadaca alyadda kulahaa gacantii oo dhan asoo jaray oo garabka ka jaray ay la mid tahay warijlayni wa fii qadci rijlayni labada lugood goyntoodii ayaa diyadu ku kaamil noqotaa labadii lugood uu ka jara muxuu ku noolaan qof waa iska nool yahay mooye nolol fiican maa diya laga qaaday diya kaamil ah oo dhammaystiran labada lugood iyadana waa sidii gacmaha aan kusoo qaadanay shardi ma aha ilaa sintaas ilaa barida inta ka sokaysa inuu ka jarjaro shardi ma aha inta ugu muhiimsan waxaa weeye min alkacbayn hadduuba ka jaro anqowyada labada anqow inta ka hooseysa hadduu kow ka siiyo fakaأnamaa qadaca rijla kulahaa wuxuu sharcigu u yaqaanaa lugtii o dhan u jaro manfacada dhan iyo socodka iyo howlaha dhan meeshaas ku samayna walanfi wa fii qadci اlanfi sanka goyntiisii ayaa diyadu ku kaamil noqotaa sankiiu ka jaro kow ka siiyo alminkharayn wاlxaajib wixii o dhan u isku dar minkharaynka waa labada duleelo labada duleelo sanku meeshu ka duleelo labadii waa gooyey walxaajibkana waxa wey labada duleelo inta udhexaysa xaajibaa la yidhaha inta udhexaysana kawuu ka siiyey labadan meelooda laga neefsanayana waa ka jar diyo kaamila waludunayni labadii dhegood goyntoodii labadii dhegooduu ka jar labadii dhegood ayuu ka jaray diyo kaamila diyo kaamila haddii labadii dhegood qalfoofkan weyn qalfoofkan weyn oo dhegaha hadduu intuu ka jaro maqalkiina uu tago waa laba diyo oon isdhexgelin laba diyo oon isdhexgelin hadda maxaa lagala jeedaa qalfoofkan weynuu jaray dhigaha qalfoofkoodii ayuu jaray laakiin waxbuu maqlaha leannahu maqalku iyo qalfoofkan labay kala yihiin qofka wax dhibi harta soo qalfoofkan dhigahan laga jarjaray inuu wax maqlayo leannahu magacu waxa weye waa acsaab fii daakhili udun waa seedo iyo xidido dhegta gudaheeda ku jira ayaa awoodda samciga ilaahay uu dhexgeliyey meeshan kuma jirto meeshan waxaa laga yaba qofki haddii meeshan weyn laga jaro labadaba inuu caadi maqalkiisii ha dhici karto hadduu laakiin isku daro oo uu garaaco oo gudihii intuu dhaawac gaarsiiyo maqalkii uu ka tago qalfoofkan dhigihiina uu jarjaro laba diyow aan isdhexgelayn walcaynayni wafi lcaynayni labada indhoodna qiyadu way ku kaamil wataa indhihii uu ka fujiyey labadii indhood kow uu ka fujiyey waa diyow waljufuuni galalkiina way ku kaal noqotaa galalkaasu alarbacati afar tahay galalkii indhaha oo markaa qoraxda iyo uu ka celinayo wasaqda iyo dabaysha iyo waxyaalaha ka difaacayo dhan afartii galood ayuu ka googooyey ishii marka bannaanka iska taalla wax saxara hadduu isaga dhacayo wax ka celinayo malaha waa diyo kaamilow wa lisaani carabkii carabkiiu ka jaray diyo kaamilow ilaa nolol fiican ma haysto qof carabkii laga jaray nolol fiican ma hayo walow kaana alhaqa kutubta fuqahada waxay leeyihiin alhaqba markii hore ha noqdo qofka carabka uu ka jaro alhaq alhaq waxa weeye qof carab la oo qofkaan ra'dii karin iyo qofaan siinka karin iyo oo ra'dii qoyn uu akrinayo ra'da markuu akrinayo ga uu leeyahy ha saasba ha noqdo hadduu rabo ma la fiirinayo waxyaalahaas oo kale ninkan waa carab la-ay ma jirto laga jaqaa diyo kaamila washafatayni wafii qadci shafatayni labadii faruuriyood goyntoodii ayaa diyada ku kaamil noqon faruurtii kore iyo faruurtii hoosuu ka jara diyo kaamil ilaa faalxumo weeye afkiisii iyo elkiisii o dhanaa banaanka iska imanaya afkii iskuma qaban karo wadahaabi lkalaami hadalka tigidiisii ayaa diyada ku kaamil noqotaa hadalkiiu ka tiri nabar uu ku dhuftay ma hadlayo carabkii waa u joogaa laakiin hadalkii male nabar ku dhufto diyo kaamil wadahaabi basare aragga tigidiisii ayaa diyada ku kaamil noqotay nabaruu madaxa uga dhuftay marka indhihiiya dhacay waxba ma arkay indhihii muruxdii way joogtaa laakiin waxba ma arkayso diyo kaamil wadahaabi samci maqalka tigidiisiina diyada way ku kaamil noqotaa wuu garaacay madaxuu ka garaacay waxba ma maqlay dhagooluu noqday aa diyo kaamil wadahaabi shami uruska tegidiisii diyadu kaamilay ku noqotaa waxba ma urayo waxba ma u carfayo madaxuu ka garaacay uriskiyaa ka tegay caraf iyo urus midna ma laha diyo kaamilo wadahaabi alcaqli caqliga tegidiisii ay diyada ku kaamil noqotaa wuu garaacay caqligay bar waaba waashay intuu garaacay caqli ma hayo diyo kaamil wadakari wa fii qadci dakari dakarkii goyntiisii ay diyada ku kaamil noqotaa waa cawradii ragga cawradii ragga ayuu ka jaray kow ka siiye qofuu dilay camal qofuu dilay wey min hadda wax dhali kara oo farac samayn kara oo haweysan kara guur iyo ma ah diyo kaamil walunhayayni labada xaniyood goyntoodii ay diyada ku kaamil noqotay waa sidii oo kale waxuma dhalahayo labadii xaniyood ayuu ka jaray xaniyihii hadduu ka jaray qofuu dilay camal waa diyo kaamila weydan wa fi lmawdixati tii lafta caddaynaysay iyo wasinni iligtii khamsun shan ayay ahaadeen shantaasoo min alibili ee geela ka mid a dhaawucuu ku dhuftay laftiiuu caddeeyey mawdixaa la yidhaah laftiyaa bannaanka timid u caddaatay hilibkii iyo wixii oo dhan intuu dhex jiiray ayaa laftii cadda shan neefoo geelaa laga qaaday iligtiiuu ka riday ilkihii mid ka mid a ayuu bannaanka dhigay uu ka riday shan neef waa iyadana muudixadii isku xugunta muudixada ilkaha isku mid wa fii kulli cudwin xibin kasta cudwigaasoo laa manfacata wax nafci ah fiihi cudwiga dhexdiisa aan ahayn xukuumatan garasho ayay ahaatay maxaa la yska xukumiya oo laysaga garanaayo qofkii wuxuu ka gooyey xibin ewelba nafci uusan ku qabin ayuu ka gooyey matala maxaa ka mid ah gacan jiis gacantii walba jiis ay ahayd nafci uma aysan hayn kow ka sii gacantii jiiska ahayd ayuu kow ka sii haddii sidaasoo kale ama lugtii jiista ahayd lugaan wlba waxba meesha ugu hayn curyaan ba iska ahayd oo eber iska shaqaynin oo lugtii ka jar waa xukuumo xukuumo waxaa la yidhaha maa yaraahu lqaadi wixii qaali u garto maxkamadaa la geenayaa qaaligaa la leeyahay ninkaan gacantaan walba jiis u ka ayo waba wax shaqa aan qabanayn gacantaas aan shaqo qabanaynu ka jaro isagaa marka inta fiiriyo qofka duruufihiisa uu leeyahay intaasaan kuu xukumay intaas bixi wixii qaaligu ra'yeeyo wax sharcigu xadidan kama uusan sharciyen sharcigu xadidan xukuumaan le marka waxaa la yidhaha xukuumadda qaaliga lama ogola xukuumadda inuu gaarsiiyo arshi muqadara waxa uu ra'yeynayo waa inaysan gaarin arshi muqadar arshi muqadar maxaa lagala jeedaa yacni wax go-an oo sharcigu xibin uu wax u gooyey waa inuusan gaarsiin maalan haddii lugtii jiiska ahayd ama gacantii aan nafciga lahayn qofkii hadduu ka jaray qaaligu uu yidhi oo markaas waxaan ku xukumay uu yidhi shan neef oo geela lama ogola shan neef oo geela inuu shan neef oo geela meelu sharcigu uu ku lahaa shan neef oo geela mawdixay lahayd ilig la riday lahayd arshi muqadar inuu gaarsiiyo lama rabo wax un ka hooseeyo arshiga muqadarka wax ka hooseeya ayaa la rabaa markaas qaaligu inuu garto wadiyatu lcabdi addoonka diyadiisiina qiimatuhu qiimatu lcabdi addoonka qiimihiisii wey suuqa la fiirinaa wixii suuqa uu ka joogo addoon addoonuu dilo addoon hadduu dilo addoonkaasi imisuu joogi lahaa suuqa imisuu ka joogi lahaa ayaa laleeyahay haddii la addoonka kun dollar u joogaa laba kun u joogaa saddex kun wixii suuqa uu ka joogo wey addoonka wadiyatuljaniini uurjiifka diyadiisiina uurjiifkaasoo alxuri ee xurka ahayna guratun addoon ayaa ahaaday addoona ka waajibay cabdun ah guradu ku bayaani cadfulbayaanka cabdun ah guradu oo amase amatun ama addoon ah addoon nina ama addoon haweenaya ayaa ka waajibay janiinkii janiinka waxaa lagala jeedaa uurjiifka haweeney uur leh nabaruu ku dhuftay uurkiyaa bannaanka soo baxay saasuu ku dhintay cunuga cunugii uurka ku jiray hooyadiisuu dhibaateeyey oo nabar uu ku dhuftay cunugii bannaankuu yimid maxaa ka waajibaya cunugaas waana xor cunuga uurka ku jiray lasoo riday cunug xorahuu ahaa waxaa ka waajibaya guro guro waa inuu bixiyo gurada maxaa lagala jeedaa cabdun aw amatun aa lagala jeedaa addoon yacni suuqa intuu ka soo iibiyo ayuu addoonkaa siinaa ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo waa xilligii addoommadu jiri jireen haddii addoon uusan jirin sida casrigeennan hadda aanu nool nahay oo kale ilaa addoommo lasoo qiimayaa ma jiraan casrigan oo kale maadaama addoommo aysan jirin fa khamsun min alibil shan neef oo geela gurada beddelkeedi gurada beddelkeedi maadaama addoon uusan jirin haweeney uur leh uurkeeda qofkii soo rida shan neef oo geela ayaa ka waajibay wadiyat ljaniini uurjiifka diyadiisii uurjiifkaasoo alraqiiqi ee addoonka ahaana cushru qiimati ummihi hooyadiis qiimadiisa qiimadaas toban meelood hal meel toban meelood halkeeda meel addoonka waxaan soo qaadanay caruurkii uurka ku jiray oo xorka ahay oo la soo riday sharcigu wuxuu ka waajibiyey waanu soo qaadanay cunuga uurka ku jiray hadduu ahaa addoon see la yeeli cunug addoon u ahaa cunuga la soo riday hooyadiisaa la qiimayna hooyadiis wallahi hooyadiis addoonay ahayd addoonaa dhashay hooyadiisaa la qiimeynaa hooyadiis qiimaha ay gaarto qiimahaasaa toban meelood inta loo qaybiyo ayaa hal meel la bixina maalan hooyadiis qiimaheedu hadday noqoto kun dollar ay noqoto kun dollar cushurkeedu maxay noqon boqol dollar mar walbaba waa sidaas qiimaha toban meelood aan u qaybin hal meelooduu noqonaa addoonkii uurka ku jiray haddii la soo rido allah subxaana wa tacaala